هللا للناس جئناكي هللا والله يرعاكي هللا للناس جئناكي هللا والله يرعاكي هللا لا تفرح أجدادي هللا عودي بأمجادي هللا يا نصر أجدادي هللا عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي
asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh dhegaystayaal waa habeen jimco ah taariikhduna ay ku beegan tahay lix iyo tobanka bisha jamaadul awal sanadka kun afar boqol toddobiyo afartanka hijiri kusoo dhowaada qodobada ugu doorka roon warka fiidnimo madaxweynaha eritreya ayaa ka digay in saldhigyo ay dowlado shisheeye ka samaystaan xeebaha soomaaliya ay soo dadejin karaan colaad ka qaraxda geeska afrika kulan looga hadlayay horumarinta dacwada ayaa ka dhacay magaalada bacadweyne ee wilaayada mudug wafdi ballaaran oo uu hogaaminayo weliga wilaayada jubbada dhexe ayaa booqday furumaha hore ee dagaalka iyagoona kalimaad qayim ah u jeediyay halyeeyada ribaadka ku jira wasiirka gaashaandhigga murtadiinta ayaa xaqiijiyey in garoonka boosaaso uu martigeliyey caloosho dushaqaystayaashii xasuuqa ka geystay dalka suudaan والله يرعاكم هللا جئناك جئناك هللا الله يرعاك هللا يا نصر أجدادي هللا عودي بأمجادي هللا يا نصر أجدادي هللا عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي هللا
dhegaystayaal intaasi waxay ahaayeen qodobadii ugu doorka roonaa warka fiidnimo iminkana isagii oo faahfaahsan madaxweynaha eritreya ayaa ka digay in saldhigyo ay dowlado shisheeye ka samaystaan xeebaha soomaaliya ay soo dadejan karaan colaad ka qaraxda geeska afrika warbixintaasi waxaa inoo faahfaahinayaa cali aadan cabdulaahi cali yare xilli xiisado colaadeed ay u dhexeeyaan qaar ka mid a dowladaha dhaca geeska qaaradda afrika ayuu madaxweynaha eritreya ka digay dagaal lagu hoobto oo mar kale mandiqada ka qarxa asiyaas fawarki ayaa waraysi uu bixiyey ku sheegay in faragelinada shisheeye ee soomaaliya ay qayb weyn ka yihiin azamaadka sababi kara inuu soo degdego dagaal ka dhaca geeska afrika afawarki ayaa xusay in faragelinta ay dowladaha shisheeye ku hayaan soomaaliya uu halis gelin karo amniga badda cas isagoo ka digay heshiisyada dowladaha shisheeye sallagyada lagu siinayo ee ay ansixisay kooxda riddada soomaaliya التدخلات تعقيداتها ما في حد يطلب أي تدخل من أي طرف كان كبير صغير ما هي الحالة في الصومال مثلا الصومال له شاطئ بطول 3300 كيلومتر wuxuu ka hadlay khilaafka kala dhexeeya dowladda xabashida itoobiya wuxuuna qiray in amniga badda aysan xukuumaddiisa ka gorgortami doonin wuxuu aada u dhaliilay waxaa loogu yeero ururka midowda afrika oo uu ku sheegay mid fadhida hogaamiyaha geligii taliyaha eritreya ayaa ku dheeraday ka hadalka badda soomaaliya oo la qorsheynayo in xabashida itoobiya ay ka dhisato saldhigyo militari arrinkaas oo uu si adag uga digay ugu dambeyn madaxweynaha eritreya ayaa ku goodiyey in dalkiisu uu difaacan doono badda cas islamarkaana oggolaan doonin damacyada dowladaha qaar ee ku dhisan gumaysi iyo addoonsi arrimahan ayaa imaanaya xilli asmara iyo adis ababa ay qarka u saarayeen dagaal dhex mara sabab la xiriirta damaca abiy axmed ee dekedda casab oo eritreya aada u diidan tahay mahadsanid caliyare kulan looga hadlayay horumarinta dacwada ayaa ka dhacay magaalada bacadweyne ee wilaayada mudug cabdiraxiin sheekh cali ayaa warbixintaasi inoo diyaariyey halkan waa fagaaraha magaalada bacaadweyn waxaa ku sugan wefdi ka socda maktabka dacwada guud ee wilaayaadka islaamiga ah bartamaha magaalada bacaadweyn waxaa isugu yimid bulshada reer bacaadweyn waxaana lagu ballansan yahay muxaadaro uu qabanqaabadeeda uu leeyahay maktabka dacwada mujaahidiinta bulsha weynta ku nool magaaladan bacadweyn waxay si diiran u soo dhoweeyeen mas-uuliyiinta mujaahidiinta waxayna ku soo dhoweeyeen qalbi furan iyo gacmo furan waxayna soo ajiibeen baaqii culimmada oo ahaa in ay isugu yimaadaan dadka muslimiinta ah faras magaalaha bacaadweyn oo ay ka dhici doonto muxaadaro qayim ah oo ay ka qayb qaadanayaan culimo si weyn looga yaqaano wilaayaadka islaamiga kuwaas oo soo gaaray deegaanadooda shiikhulmujaahid sheekh maxamed axmed garaar mahadda alle kadib wuxuu ku dheeraaday dhagaraha gaalada kuwii hore iyo kuwa hadda jooga in looga digo dadka muslimiinta ah iyo shirqoollada ay la damacsan yihiin maleeshiyaadka murtadiinta uu horfiiqa oo u yahay murtad xasan gurguurte
waxay yidhahdeen gaaladii nabiga calayhi salaatu wasalaam kolkii hore maka uu joogay naftu u keenay oo go'aamiyey in la dilo baa markii dambe waxay yidhaaheen oo jihaadka lagu waajibiyey nabiga ciidamo u dhisay ummad uu dhisay dowlad dhisay daaru islaam yeeshayoo dhinac walbaba diintii u fidiyey iyo waxay yidhaaheen walle ninkaan hadda siyaasad buu galay xukun buu qaatay dowlad buu dhistay ciidan buu samaystay dagaal buu galay wuu dagaalamahayaa ninkan alla hadda saanu noqday laakiin waagii hore muxuu nabinimo ku fiicnaa aad u dilayseen yaa gaaladii way mogtahe ninkan hadda looma geli karay dhaheen balaayu noqday laakiin waagi wuxuu fiicnaa maka uu joogay bay dhaheen waagaas wuxuu ku qumanaa inuu nebi yahay rasuul yahay waagaas ku aadinaayay bay dhaheen waagaas buu nabinimo iyo rasuulnimo ku aadinaya maxaa u dhibayseen u dilayseen wa ya hadda markii gaashaanka inta rooray oo muxuu ahaa aad tabar u wayseen maxaad leedahay hadda nabinimo baabkeeda waa ka baxay waagii hore nabi ahaa bay leeyihiin waa gaalada dhaqankooda sida ay yaqaanaan wa soomaalida ciidan baa la dhisay oo noocyadii kala duwan oo la leeyahay ciidanka baliiska daraawiishta milatariga ciidanka maraykan wuu soo tababaray kan uganda soo tababartay kan eritrea soo tababartay kan etoobiya soo tababartay ugu tirada badan wax gaal oo dhan oo cadownugu ahaa baa ciidan soo tababaray baa lagu leeyahay intaas ciidan baa la dhisahay ciidanka intaa la soo dhisahayey cadow dadnimadeeda ka soo horjeeda jiritaankeeda ka soo horjeeda ummaddaan leedahay cadowgaas yaa kow ka ahay etoobiya kow ka ahayd hal caskarioo maalin etoobiya xabad ku tuuray ma la arkaa tan iyo cabdilaahi yuusuf ka soo bilow kumanaankan kun oo dhallinyaradii soomaaliyeed ciidan laga dhigay ee la qalabeeyey ee la ciidameeyey hal caskari oo habad ku riday etoobiya ma jiro hal caskari oo habad ku riday kenyana ma jiro hal caskari oo habad ku riday eritreyana ma jiro hal caskari oo maraykan habad ku ridayna ma jiro habaddiiyay ku ridahayeen intaas ciidan bay ahayn habad bay ridahayeen iyay ku ridahayeen bilaahi calaykum isweydiina qof muslima bay ku ridahayeen weliba dadkii ay ka dhasheenoo soomaali bay ku ridahayeen waxgaradka bacaad weyn ayaa ka mahad celiyey imaanshiyaha booqashada mas'uuliyiinta maktabka dacwada xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxayna uga mahad celiyeen dowraadka cilmiga ay u qabteen dadka muslimiinta ee ku nool bacaad weyn iyo nawaaxigeeda
culummada na wacdisay oo na soo booqatay ilaahay ejer iyo xasanaad ha ka siiyo wacdigii safarkii dheer ay inoo soo galeen na siiyeen ilaahay ha ka amaalmariyo annagana ilaahay ha nagu anfaco diinta xaqa allah ha nagu sugo ayagana culummada ilaahay meeshii ay ka yimaadeen nabad alle ha geeyo jawladan waxay ka mid tahay xamlatu irshaad ilaa sabiili rabbi alcibaad oo ay kaga dhawaaqeen culimmada mujaahidiinta oo soo gaaray degmooyinka iyo deegaanada wilaayada islaamiga ee mudug aad baad u mahadsantahay cabdiraxiin wafdi ballaaran oo uu hogaaminayo waadhiga wilaayada jubbada dhexe ayaa booqday furmaha hore ee dagaalka iyagoona kelimaad qayim ah u jeediyey halyeyda ribaadka ku jira bashiir muuxidiin abu ayman ayaa warbixintaasi inoo sii ambaqaadaya إن الجهاد سبيلنا للعز والنصر المبين وبه سنوقظ أمة الإسلام من شر مهين
jihaadka waddada allaah waa baarkuruska sare ee islaamka waa waajib ka mid ah waajibaadka uu allaha addoommadiisa dul saaray waana cibaado weyn oo lagu ilaalinayo sare ahaanshaha diinkeena iyo dadkiisa بالرباط تزداد أجرا وثواب ولتتخذ قبسا وزاد xilli muslimiinta in badan oo ka mid ah ay gabeen cibaadadaasi ayuu haddana dhanka kale allah subxaanahu wa tacaala waxa uu soo waafajiyey koox yar oo ka mid ah ummadda kuwaasoo dib u taageerayada islaamka una huray wax kasta oo ay awoodaan xilli garabkooda la baneeyey balse aysan waxba u dhimin yaraantooda tiro badnaanta cadowgooda iyo qurbada uu dariiqu leeyahay waxa ay qaadeen dariiq dheer oo cabsidiisu badan tahay halisyada ku gadaamanna ay tirabeel tahay waxay tala saarteen allahooda iyaga oo saad ka dhigtay taqwada iyo digriga alle
نور يضيء لك السبيل وهو الصبارك ساعة
qayb ka mid a kooxdaas waxauu allah subxaanahu wa tacaala u waafajiyey inay ka jihaadaan geeska qaaradda afrika kuna aadaan dhufayska koonfur bari halkaasoo ay ku hortaagan yihiin xamalaadka sidiibiyiinta dushoodana ay ku burburiyaan shirqoolada iyo hagardaamooyinka cadowga waxay saldhigteen oo ay cadowga allah kula xisaabtamayaan dhammaan gobollada kala duwan ee dalka iyaga oo diraya saraayaadka cagtana marinaya dhufaysyada cadowga difaacanaya oo ribaad adag ugu jira sidii ay u ilaalin lahaayeen daarta islaamka ee lagu xukumo shareecada islaamka qaar ka mid ah halyeeyadaas islaamka ayaa allah u doortay inay ku aadaan dhufayska wilaayaadka islaamiga ee dhaca koonfurta iyo bartamaha soomaaliya iyaga oo difaacaya bulshada ku hoos nool xukunka islaamka hortaaganna cadowga isugu jira murtadiinta iyo siliibiyiinta duulaanka ku jooga gobollada wacdarahooda iyo kaalinkoodana aan markhaatiga ka wada nahay haddaba si ka fog buuqa saxmadda iyo sawaxanka magaalooyinka waxaan sheeko gaar idinkaga hayaa mid ka mid ah goobaha ribaadka ee lagu hortaagan yahay cadowga allaah wuxuuna allah ii suurtageliyey inaan qayb ka noqdo khaafilo ballaaran oo hogaaminayo waaliga wilaayada islaamiga ah ee jubbada dhexe sheekh cali darwiish oo dhowaan gaaray furimaha ay ku sugan yihiin halyeeyada islaamka iyaga oo dhambaal hambalyo ah ka waday bulshada wilaayada jubbada dhexe oo dhankooda ku naaloonaya amniga ay raggaasi u jiifaan dhaxanta iyo kuleelka safarkeennina haddaan guda galnay subxaana aladii sakhara lanaa haadaa wama kunaa lahu muqriniin wa innaa ilaa rabbina lamunqalibuun allahuma inaa nasaluka fii safarina hada albira waataqwa wa min alcamali maa tardaa allahuma hawna calayna safarana haada waadwi canna bucdah bilowga khaafiladan ayaan qayb ka ahaa waxaana innagoo allah tala saaranayna u jihaysanay furimaha hore inkasta uu safarku yahay qayb ka mid ah cadaabka oo wata mixnadiisa haddana waxa inaga khafiifinaya ayaa ahayd hilowga iyo farxadda aan ka dheehanayay wejiyada khaafilada kuwaasoo boqolaal kilomitir u soo gooyey si ay uga soo mahad celiyaan una soo dhiirigeliyaan walaalahooda mujaahidiinta ee ribaadka ku jira hoggaanka iyo hormuudka safarkan waaliga wilaayada islaamigaha ee jubbada dhexe waxaa wehelinayay xubno sare oo ka tirsan golaha dhaqanka ee wilaayada iyo salaadiinta beelaha jubbada dhexe kuwaasoo iyagana go'aansaday inay wakhti ka mid ah waajibaadkooda ku soo qaataan goobaha ribaadka si ay indhahooda ugu soo arkaan qalbigoodana ugu soo sahmiyaan geesinimada iyo sabirka mujaahidiinta socod dheer kadib oo aan isaga kala gudubnay deegaano iyo magaalooyin ugu dambeyn waxaan gaarnay halkii ujeedkeennu ahaa golaha dhaqanka wilaayada islaamigaha ee jubbada dhexe ayaa aad u cabbiray farxaddooda ku aadan inay la soo joogaan qaybna ay ka haleelaan fadliga ribaadka iyagoo u rayaaqsanaa safarkan oo ay u arkayeen mid u leh muhiimad gaar ah waxayna u weheshanayeen maamulkooda iyo miisaanka mas-uuliyadda ay u hayaan bulshadooda si ay wiilashooda mujaahidiinta u dareensiiyaan in bulshada iyo qabaa'ilka jubbada dhexe ay matalaan ay garab iyo gaashaanba u yihiin jihaadka ay u dabran yihiin salaadiintii waaliga ku weelinaya socdaalka sida malaaqbiyey guddoomiyaha odayaasha dhaqanka ee jubbada dhexe suldaan shuceyb yunis ibraahim xogahayaha golaha dhaqanka wilaayada jubbada dhexe iyo salaadinta kale iyo xubnaha kale ee odayaasha wilaayada muxuu safarkan oga dhignaa waasi sidee dareenkooda waxaa ilaahay mahaddiisa ammaanta meesha aan joogno oo ah furbihii xaqiiqdii run ahaantii dareenkayga lama cabiri karo muddo badan ayaan raadinaynay inaan wiilashaana la kulanno insha allah man ugu dambayn doonto hadda waxay ka dambeyn insha allah waxsaan u bilownay meel kastoo ay joogaan hadduu allah weydil ogolaado qadarta ilaahay waxuu liyeen inaan tagno oo furmaha jiidaha meel kasta aan tagno oon wiilashaana la joogno maanta waa farxad xaqiiqdii halkan hortay waxaa fadhi wiilashii dhinacan waxaa fadhi odayaashii annagoo isla cuntaynayno isla joogno isla sheekaysanayno ribaadka iskula jirno haddana xaraasadii isla qabanayno ilaah ayaa ku mahadsan waa nicmo markaas allahna u mahadinaa waxay nooga dhigan tahay nimco iyo barwaaqo iyo wanaag iyo fadli ilaahay subxaana wa tacaala uu bixiyo dheeraad ah ilaan maog tahay meeshaa ka maqan tahay xog fiican kama haysid marka waxaan dareemaynaa maanta jawi kale oo jawiyadii hore aan ku jirnay ka bedelan wuxuuna u dhigmaa jawigaas markaan tilmaamo ama qofkii maanta meesha ka maqan aan u yaraqeexo jawigana waxaa waaye jawi aslanba qofka uu heshinaya sawdka shimbiraha marka keentaana lagu jiraa waa aragtaa cadowgana hadda nagama fogo waxay ahayd fursadda qaaliga ah oo ay mas-uuliyiinta maamulka iyo golaha dhaqanka jubbada dhexe ay ku muujinayeen inaysan camalkan u fadhinin oo keliya xafiisyada golayaasha laga maamulo bulshada balse ay dhab ahaan u garab taagan yihiin mujaahidiinta ku sugan mawaaqicul mowd ee nafta agdhigaya difaaca shareecada islaamka ay nabadda ugu naaloonayaan bulshada muslimiinta intii uu wafdigan ku sugnaa furimaha waxay la kulmeen soo dhoweyn diiran iyo rag mujaahidiin ah oo ay ka muuqatay niyad adag kuna faraxsan gudashada acmaasha fadliga badan iyo waajibaadka ay ugu aadan yihiin muslimiinta kuwaasoo aan ka muuqan daal ama cabsi balse laga dareemayay kalsoonida ay ku qabaan allah iyo diyaargarow buuxo oo mar walba ay heegan ugu jiraan awaamirta u timaada
استرح استعد مكانا سرد مكانا قف الله اكبر الله اكبر الله اكبر sheekh cali darwiish oo aan wax ka weydiiyey sida uu u arko jawiga ribaadka wuxuu iiga sheekeeyey in wax isku dhigma aysan ahayn nolosha mujaahidiinta ku sugan kaymaha iyo goobaha ribaadka iyo midda magaalooyinka wuxuuse sheegay in naacawda uu qaadanayo aysan ahayn mid ku cusub balse ay xusuusinayso waayo aragnimo hore oo uu la soo noolaa in muddo ah oo isaga kala gudbayay goobaha adkaysiga iyo ribaadka una allah ku barakeeyo maanta farxad weyn ay ii tahay anigoo la jooga ragga walaalaheena mujaahidiinta ee furmaha joogo waxaan soo xasuustay xiliyo aan ciidanka jabhadaha ka tirsana la joogi jiray ayay dib ii soo xasuustay ciidankiioo dee mataqaanaaye difaacyadooda iyo furmihii iyo qaab deegaankooda iyo xaraasada habeenkii iyo waxyaalaha cajiibka waxaa ka mid a xalay fiid horaan seexanay de magaalooyinka markaan joogno waxaa laga yaabaa saq dhexo habeenimo soo jeed in lagu gaaro shaqooyin iyo iyadoo lagu jira meeshaan waxaa waaye mar hadday cadceedu dhacdo waxay ka dambe maqrib cisho la tukada shanqar dambe ma maqlaysid nin xaraasahaya iyo nin kormeera mooye dhaqaaq kale ma arkaysid waxyaalaha farxadda la soo jiitay kamid ah waxyaalaha aan la yaabo dee qariibka oo aad ii farxad geliya waxaa kamid ah ciidanku markuu waagu baryo waxay leeyihin xalqo qur-aana fasiilo walba saddex mar yay qur-aanka dejinayaan subax walba jusjus u kala qaadanayaan soddon dhowr nin soddonka jusba hal mara la dejinaa sariyadii kasta waxay dejinaysaa mataqaanaaye ilaa sagaal mar yay kulla yoomi qur-aanka akhrinayaan arrin aad u farxad badan weeye waxyaalo badan ay soo jiito aad ii farxad geliyey nolol ribaado aad u qurux badan aad u farxad badan weeye ilaahayna walaalahayna waxaan u weydiinaynaa gommadahooda inuu suga cadowgoona in ilaahay uu jibiyo subxaana watacaala innaguna insha allahu tacaala dee ziyaaradu tan keliya nooga ekaamayse inaan kusoo laablaabanno ayaan rajeynayna hadduu aleyd wuxuu wafdigan ay haliyayadan gaarsiiyeen dareen gacaltooyo iyo hadaayaad kooban waxay qaybsadeen shucuurka iimaaniga ah iyo dhadhanka cuntada furimaha ay gacantooda ku sameeyaan ragga iyaga ah ee u taagan u qidbaynta muslimiinta iyo caragelinta siliibiyiinta iyo murtadiinta anigoo dee jubbada dhexe odaygeedii howaalihii gobolka ah iyo nuqabadii gobolka hoggaankoodun ila socdo yaan idin soo booqanay si aan furmaha walaalaheen muslimiinta ee mujaahidiinta ee jeeshka muslimiinta ku jiro inaan soo booqanoo farxad gelinoo la wadaagno nolosha ay ku noolyihin ujeedkeennu marka waxaa weeye inaan idin tusinno inaan isku mid nahay hal takhri ku jirna hal aagna aan ku jirna hal cadowna aan wada leenahay khalfigiinnana aan mas-uul idinkaga nahayoo welwel iyo walbahaar uusan idinka qabanin biidni illahi tabaraka watacaala waxaan rabnaa insha allahu tacaala jeeshka muslimiinta maanta insha allahu tacaala hilibkooda iyo inaan annagu qaadanno ilaahay idinkii hadduu ilaahay idmo jazaakum allahu khayran booqashada iyo kalgaceylka iyo maxabada ikhwaannimo oo walaaltinimo oo iimaan leh yaan idinla nimid waxa ila socdona waa waalidkiinna waa abayaashiin waa awoyaashiin dhalinyaro yaryaroo qurux badanaa tihiinoo jiilkii ummadda u soo kacayey waxa aan wadana waa duqooydaas aad arkaysaanoo wada ciraystay oo aniga aan ugu horreeyo waxaan idinkugu nimidna arrintaa aan idiin sheegay way jazaakum allahu khayran
waxay kelimaadkooda ku dhiirigelinayeen geesyada islaamka halka indhahoodana ay ka dhergayeen muuqaalka iyo macnawiyaadka mujaahidiinta oo aad ka dheehanayso inuu yahay mid ku xidhan maciyada allaah waaba sida in farajka iyo nasriga iyo foodda nagu soo hayaan kollow oo aan dheereen wuxuu ahaa safar bilowgiisii iyo dhammaadkiisa ay hareeyeen ajwaa ka duwan sidii uu noqon lahaa dareenka safar kale oo aan ahayn sida midkan aan ku dhaqaaqnay marka laga eego dhinaca saxaafadda islaamiga ah wuxuu ii ahaa mid gaar ah ma ahayn oo keliya mid ku kooban warbixin iyo ururinta macluumaad ama soo qabashada kelimaad kala jeedinayo balse wuxuu ahaa waayo aragnimo nafeed iyo xirfadeed siyaaxatu ummati aljihaad ama dalxiiska ummaddeeda waa jihaadka waxaa si dhab ah tadbiiqa xadiidkaas u yimaadaa marka shakhsiga isaga kala gudbayo nicamta allaah weliba isagoo ah shakhsi nafsaddiisa u huray uu adeegyadda islaamka iyo horumarinta macnawiyaadka muslimiinta ugu dambeyn safarkii ayaa ku soo idlaaday si kasii farxad badan dareenka markii uu bilowgu ahaa waxay raggu la soo noqdeen muuqaal iyo aragtiyo ka duwan wixii ay suuraysanayeen ka hor inta aysan cagta soo dhigin furintan oo ka mid ah goobaha ugu adag ee lagula hardamayo cadowga ashaadala dirirhka ah شجر الشريعة مرق يسقيه بالدم الشهيد ganaanta xasiloonnida iyo farxadda ka muuqatay wujuuhda ayaa ku dareensiinaya nimcada taalaribaadka oo aan laga helaynin meel kale waxay maalinkooda ku nooleeyaan la xisaabtanka cadowga allaah xaraasada halka habeenkooda ay rabbigooda caabudaan waa iyaga kuwa ay maanta ummadda ku heshay ku dhaqanka shareecada islaamka fadliga alle kadib cisiga iyo sharaftana ugu naaloonayso si kastoo ay waddada u dheer tahay caqabadaheeduna u badan yihiin iyaga oo naftan u hura dhiiggana u quba si ay u oofiyaan ballanka ay la galeen rabbigooda isna doorin unaha kan kuwa garabkooda ka baxa ama khiyaanada uga timaada kan xigaalkooda ah waana iyaga tiirka ay maanta allaha kadib cugsan tahay ummadda muslimka ah ee dugaalka uga ah xamalaadka siliibiga iyo kuwa riddada hadafkooduna uu yahay inay risaaladan gaarsiiyaan goobtii uu alle ugu talagalay iyada oo saafi ah geediganna ay ku furaan halka uu sahankiisu ahaa waana hubaal in ciidanka alle uu guulaysanayo in sha allah لتعم بالخير البلاد اصبر فإنك يا أخي aad baad u mahadsantahay abu ayman ugu dambeyntii wasiirka gaashaandhigga murtadiinta ayaa xaqiijiyey in garoonka boosaaso uu martigeliyey calooshudushaqaystayaasha xasuuqa ka geystay dalka suudaan markii ugu horreysay ayay kooxda riddada soomaaliya war ka soo saartay tallaabada ay xukuumadda imaaraadka carabta ay saldhig laga abaabulo calooshudushaqaystayaasha caalamiga ah uga dhisatay magaalada boosaaso axmed macalin fiqi oo ah wasiirka gaashaandhigga kooxda riddada ayaa magaalada muqdisho ku sheegay in diyaarado waaweyn ay isbuucyadii lasoo dhaafay kusoo degaan garoonka boosaaso kadibna ay usii gudbeen dhanka galbeedka waddanka suudaan isagoo ka jawaabayay su-aalo ay weydiiyeen sanatarada aqalka sare ee golaha dawaaqiidda ayuu ku qiray in diyaarado sida calooshood ushaqaystayaal ay ka duuleen madaarka magaalada boosaaso ayna aadeen dhanka gobolka daarfuur ee galbeedka suudaan wuxuu intaa ku daray in kooxda riddada ay waddo baaritaano ayna war dhammaystiran ka soo saari doonto maalmaha soo socda wax la buunbuunaynana maahan in diyaarado meeshaas ka duula ay jaad iyo niger iyo galbeedka suudaan ay waxgeeyaan maxay geeyaan oo qaadaan ma garanahayna aniga taasi waxay u baahan tahay in la xaqiijiyo oo meeshaas la geeyo in niman colombiyaan oo calooshood shaqaystayaala laga qaado waxaasoo dhan reportskii qoraya iyo controolkoodu uu hadda iska local noqdo dowlad goboleedyadu inta badan nin walba yiri meesheeda layma soo geli karo qaarkood soomaaliyana kolley hawada waa sax weeye waa la iska wareysay wasaaradda arrimaha dibadda wasaaradda duulista hawada talisyada nabadsugidda iyo waa la iska wareysay kolley report ayay ku maqan yihiin laga soo saari doona arrintaas wixii ka jira laakiin dhaqaaq waa jira xogtaasna aniga si evidencegeeda iyo caddeynteeda waa laygu imaanaya meeshaas wax ka baxa oo meelahaas taga warbaahinta caalamiga ah iyo midda maxalliga ah ayaa maalmihii lasoo dhaafay tabanaysay in garoonka boosaaso ee waqooyiga soomaaliya uu kaalin weyn ku lahaa xasuuqii bahalnimada ee maleeshiyaadka janjawiidka wakiilada imaaraadka ay ka geysteen magaalada alfaashir ee galbeedka suudaan halkaas oo lagu dilay in ka badan saddex kun oo qof guud ahaan dhegaystayaal warkii caawa aad kala socoteen idaacadda islaamiga ah ee andalus waa inaga intaa tan iyo kulantideenna dambe assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu